subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka dalsan ugu waaweyn waxaa ka mid ah al-shabaab oo weerar ku bilowday qaraxyo ku qaaday saldhig ciidamada admis ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe dheeraada uga soo baxaya askari ka tirsan ciidanka somalilan oo dil ka geystay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan gudoomiyaha golaha shacabka aadan madoobe oo kulan la qaatay safiirka maraykanka ee soomaaliya qaar ka mid a dalalka islaamka oo maanta ay u tahay maalinta koowaad ee ciidulfitriga musharax madaxweyne cabduqaadir cusubleh oo kulan la qaatay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya taalada daljirka daasoon ee muqdisho xilliyada ay jiraan munaasabadaha ciidda waxaa lagu soo bandhigaa ciyaaro dhaqameed kala duwan oo dadweyne fara badan ay halkaasi joogta ugu soo damaashaad tagaan waa warbixin warkaad ku maqli doontaan
soo gudbinta warkan waxaa suurageliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trig iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trg iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan subax wanaagsan dhegeystayaal saaki waa subaxnimo talaadaha taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda bisha may sanadka laba kun labaiy labaatan kusoo dhawada warkii subaxi ridu dalson oo faahfaahsan aynu ku bilowno al-shabaab ayaa saakay weerar qaraxyo ku bilowda ku qaaday deegaan ka tirsan ee gobolka shabeellaha dhexe wararkan ka helino deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxay sheegayeen halkaas waa bergii hore saakay oo talaadaha al-shabaab ay ku qaadeen weerar xoogan kadibna ay dagaal kula wareegeen deegaankaas weerarka oo markii hore ku bilowday qaraxyo ismidaamin ah oo loo adeegsaday gaadiid laga soo buuxiyey olxaa qarxa ayaa waxaa lagu weeraray saldhig ciidamada admis gaar ahaan kuwa burundi ay ku lahaayeen deegaanka ceelbaraf waxaana xigay dagaalka ah weerar toos ah oo dhex maray dhinacyada dadka deegaanka ayaa waxay kusoo waramayaan in mar qura ceelbaraf laga maqlay jugta qaraxyo xoog leh islamarkaana uu xigay dagaal toos ah u dhex maray ciidanka burundi ee xerada joogay iyo al-shabaabkii weerarka soo qaaday oo markii dambe halkaas qabsaday al-shabaab warar ay ku qoreen barahooda internetka ayaa waxay ku sheegteen inay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada howlgalka admis ay ku leeyihiin deegaanka ceelbaraf kadibna ay la wareegeen gacankuhaynta deegaankaas sidoo kale shabaabka ayaa waxaa intaa ku dareen in ay isaga baxeen ciidamadii admis ee gaaraan kuwa burundi ee joogay deegaanka ceelbaraf kadibna ay u baxsadeen dhinaca deegaano dhowr oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe khasaaro isugu jira dhimashadii dhaawac ayaa lagu soo waramayaan weerarkaas uu ka dhashay inkastoo aan si rasmi a loo ogeyn khasaaraha inta uu leegyahay maadaama xilli hore ay ahayd xilkuu weerar ku dhacay iyadoona weli la sheegayo in al-shabaab ay ku sugan yihiin deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe weli ma jiro maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo waa war ka soo baxay maamulka gobolka shabeellaha dhexe oo ku aadan weerarkii al-shabaab ay saaka ku qaadeen deegaanka ceelbaraf ee gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale kantariska admis oo kaga hadlayaan weerarkaas ka dhacay deegaanka ceelbaraf iyadoona dadka deegaanka ay soo sheegayaan in weli shabaabka ay ku sugan yihiin deegaankaas oo saaka ay kula wareegeen dagaal xogan oo ay ku qaadeen kadib weerar ku bilowday qaraxyo ismidaamin ah oo halkaas ka dhacay faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya asgari ka tirsan ciidanka somalilan oo dil ka geystay magaalada hargeysa cabdiwahab ciir guja ayaa warkan faahfaahinaya
faahfaahino dheeraada ayaa kasoo baxaya dil fiidnimadii xalay ka dhacay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan loo geystay mid ka mid ah anidhaahda loo geystay mid ka mid ah shaqaalaha wasaaradda beeraha somalilan gabadha la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray najmo cabdulaahi islamarkaasina waxaa toogtay askari ka tirsan ilaalada maxkamadda hargeysa waxaana falkaasi kadam waxaana falkaasi ka dambeeyey kadib markii askariga gabadha uu muran soo kala dhexgalay goobjoogayaalayaa waxay noo sheegeen in gabadha uu watay gaari ay ku baakintay meel u dhow xarunta maxkamadda magaalada hargeysa kadibna muran kooban dhex maray askariga iyo najma balse askariga ayaa rasaas najmo ku furay islamarkaasina rasaastii oo odob kaga qaaday oo ku geeriyootay ciidamo ka tirsan kuwa booliiska somalilan oo ku sugnaa meesha ayaa qabtay gaar ahaana kuwa dadabiska islamarkaasina waxay gacanta ku dhigeen askariga falka geystay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan ayaa dhacdadani ka dhacday waxay noqonaysaa mid amakaaga islamarkaasina aan hore looga baran ciidamada tadamiska oo iyagu shaqadooda ahayn ayaa gacanta ku dhigay ninkan askariga ahaa ee dilka geystay oo lagu magacaabo cabdulaahi
mahadsanid cabdiwaab iyada oo ay maanta dalalka muslimiinta ay u tahay maalintii labaad ee ciidulfitriga ayaa waxaa jira dalal kale oo maanta bilaabaya ciidda islamarkaana ay u tahay maalinta koowaad ee ciidulfitriga iyadoona dalalkaas saakay laga qaaday ama saakay laga dugtay salaada ciidulfitriga ee maalinta koowaad iyadoona dadka ay u dabaaldegayaan ciidda dalalka maanta looga dabaaldegayo ciidda maalinta koowaad ayaa waxaa ka mid ah dalalka hindiya bakistan bangaladesh iyo iiraan sidoo kale dalalkaas ayaa waxaa ku jira dalka koonfur africa oo soomaalida ku dhaqan dalkaas ay maanta ay u tahay maalinta koowaad halka qaar ka mid ah soomaalidana ay u ahayd ay u tahay maalinta labaad iyagoona shalay bilaabay munaasabadda ciidda dalalkan maanta laga ciidayo maalinta koowaad ayaa waxay sheegeen in bisha barakeysan ee ramadaan ay ku dhammaatay soddon ayna buuxiyeen soddonka bisha ramadaan oo ay uga ekeyda maalintii shalay oo xad ahayd sidoo kalena dunida muslimka looga dabaaldegay munaasabadda maalinta koowaad ee ciidulfitriga dalalka hindiya bakistan bangaladesh iyo iiraan ayaa waxaa saakay laga tukaday salaada ciidulfitriga iyadoona kumanaan dadweynaha lagu arkay wadooyinka waaweyn iyagoo isku soo baxay islamarkaana isugu marxabeynayay munaasabadda ciida waxaana dalalkan ay yihiin kuwo inta badan ku adag waa kuwo inta badan sheega in ay aragtida dalalkooda ay ka sugnaato oo keliya balse aysan ku ihidin bil dalal kale laga arkay waxaana wasaaradaha awqaafsa arrimaha diinta dalalkana ay tilmaameen in ay bilashada bisha shawaal ay ay ka sugnaato aragtidooda dalkooda kadibna sidaas ay ku ciidaan waxaana dalalka laga ciidayo dalalkaas maanta sidoo kale ay dadka isugu soo baxayaan fogaaraha waaweyn ee la isugu yimaado si ay ugu damaashaadaan waxaana ciida sanadkan ay noqotay in la kala ciido saddex jeer iyadoo waa saddex maalin iyadoona maalintii koowaad ee sabtida ay ciideen dalal dhowr ah oo ay ka mid yihiin dalalka afghanistan nigeria iyo mali waxaana maalintii shalay oo isniin aheed laga wada ciiday dalalka islaamka oo dhan sida imaaraadka carabta baxreyn sacuudiya soomaaliya ciraaq kuweyt sacuudi carabiya yemen turkiga tunisiya suuriya falastiin qatar lubnaan libiya masar iyo mauritania dalal kale oo ka mid ah dalalka caalamka gaar ahaan dalalka yurub iyadoona dadka ay si weyn ugu damaashaadiyeen ciida musharax madaxweyne cabdiqaadir cusuble ayaa kulan la qaatay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya maxamed iila ayaa warkan faahfaahinaya soomaaliya cabdiqaadir cusuble cali ayaa maanta magaalada muqdisho waxa uu kulan qada sharafa ugu sameeyey xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya intii uu socday kulankan uu musharax madaxweyne cabdiqaadir cusuble cali uu ku maamusay xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka federaalka labadiisa aqal ayaa waxa ay isla soo qaadeen xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka sidoo kale kulankan ayaa diiradda lagu saaray sidii markaasi dalka looga jihin lahaa xaaladda kala guurka ah ee uu hadda ku jiro iyo sidii loo heli lahaa hoggaan suuban oo haatan dalka samato bixin kara musharax madaxweynaha soomaaliya cabdiqaadir cosoble cali oo ka mid a musharaxiinta madaxweynaha dalka ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxa uu kulamo siyaasadeed uu ka waday magaalada muqdisho waxaana markaasi uu kulamo kala duwan ula qaatay xildhibaano odayaal dhaqan siyaasiyiin si markaasi dalka looga samato bixiyo xaaladda uu haatan ku jiro maxamed iidle warbaahinta dalsan muqdisho si aada ugu adeegato aada buu u mahadsan yahay waryahayga maxamed iidle oo warkaas ku saabsan musharax madaxweyne cabdiqaadir cusuble noo faahfaahinayey markan taalada dajirka daasoon ee muqdisho xiliyada ay jiraan munaasabadaha ciida waxaa lagu soo bandhigaa ciyaar dhaqameed kala duwan oo dad fara badan ay usoo daabasho tagaan waa warbixintan waxaa eegeysa nasteexa cabdiqaadir oo
halkan oo ah taalada daljirka dahsoon ee magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa isugu yimid boqolaal dhalinyaro ah oo ka kala yimid toddobiiyo tobanka degmo ee gobolka banaadir waxaana dhalinyaradan ay ahaayeen kuwo ciyaarayay iyo kuwo usoo daawasho tegay cayaar dhaqameedyo laga kala ciyaaro gobolada dalka oo halkan lagu soo bandhigay ee islamarkaana lagu cayaarayey ciyaar dhaqameedyada tirada badan ee halkan lagu cayaaro ayaa ah kuwo xiiso badan waxaana si wada jira u cayaara rag iyo dumar si aada u yaqaano cayaarahan inta badan dadka cayaarahan cayaara iyo kuwa daawanaya ayaa ka yimaada degmooyinka fogfog ee gobolka banaadir iyaga oo maalinta koowaad ee ciidda halkan si weyn ugu dabaaldegaa
cayaarta meeshaan laga cayaar waxay kala yihiin wilisaqo iyo cayaar oo gablow la dhahayo iyo baraambur iyo cayaaro caweys ah dhowr nuuc bay u kala baxaan waxyaabo kale oon sii aquuninna way jiraan cayaarta dadka siday u xiiseeyaan way kala badan tahay cayaarta sida badan la xiiseeyaan waxaa waaye wilisaqada ummadda soomaaliya waxaan leeyahay iid wanaagsan soo dhowaada annaga sida badan waxaa ka nimaadaa gobollada ama baadiyaasha karo meeshaanna maalinta hiidii ama faraxa ku cayaarnaa Ah. maasha allah waa kuwada faraxsannahay dadkaana dhan way faraxsan yihin meeshaana farxa ka soo raadsadeen
aad iyo aad sidoo kaleet haddeeroo kale biddaan cayaaraya waxaa la yidhahdaa maleeley waxaa cayaaroo heer koo furkaan macnaha abgaalkan soomaaliya koo furkaa marka intoo kale hadda waxaa lagu cayaarayaa welesoqo sidoo kale waa ujeedaa xagga jukweyna lagu cayaaraa meel waxaa lagu cayaarayaa binto waxa la yidhahdo marka waa dhaqanka heer miiga oo heer baadiyaha waaye marka iidda maan isku dhimaannaa waa ku baashaalnaa aa saas waaye qof walba macnaha ee dhaqankeeday xiisaysaa inkastii dadku ay macnaha ay ehel wada yihiin qofba macnaha cayaaray taqaanay xiisaysaa sidoo kale hadda cayaartan weliisqaad arkayso dad waxaa arkaysaa saar ku dhacayo oo macnaha xamaasad kaliya waaye maana ma ahan wax oo jirra iyo walxay qabaan maa waa xamaasad ay cayaartu u qabaan annaga hadda waxaan xiisaynaa maleeleydaas ayaa bintuudi waxyaabahaasaan xiisaynaa arkoo furana oo xamardayaha marka qolo walbaba dhaqankeeda iyo meesha ay joogto sida looga cayaaro ayay cayaarteed u xiisaynaysaa walahi boqolkiiba sagaashan waa farxad weyn ilata aniga waan ku qanacsana waan ku faraxsanahay inaan cayaaro aan ka qayb qaato ma jecli inaan ka maqnaado amba aan ka jiifto macnaha iid walba waa imaadaaba aniga iid walba inta waan ku soo xaadiraa Aa, haddaan aan aanu jirareen oon fiyaabahay shaqa xataa ma iskuma boojeeyo waa u soo hordayaa sidii aan macnaha dhallinyarada iyo asxaabteyda aan wakhti aan ula qaato ula baashaalo ula farxo ciyaarta waa la kala leeyahay warisaqaa jirto gableysin biraa jirto eh, saar walax la dhahayaa jiro oo taarash la dhahayo caweys ah eh, dhaantaa jirto waxaasoo dhan meeshaan waa laga dheelaa aniga waxaa dheelaya ciyaarta warisaqada gobolka hiiraanaa laga dheelaa buulo bardiija laqsi iyo beledweyne iyo dhulkaasaa laga dheelaa micnaha si fiicanaa u dheelna maanta waxaa ka mid ah caweys waxaa ka mid ah warisaqo waxaa kala mid ah cayaar qaqawisa oo meelaha lagu qaqawilayo wax kastaa ka mid ah kala nuuc waa aniga anugu waxaa u jeclaa warisaqada guud ahaan dhegeystayaal warkiisa waxaad ka dhegeysaneyseen idaacadda dal magaalada muqdisho waa naga intahay sheece ciidee warkaygu soo ego waxay dib u heli kartaa radio dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warla hel yaabaa talal hel